Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga hirgeliyey xaruntan caafimaad oo loogu talagalay daryeelka hooyada iyo dhallaanka taasoo ay ka shaqeeyaan dhakhaatiir wax ku baratay magaalada. Xaruntan caafimaad ayaa ku taala xaafadda Xaawo-Taako iyadoo laga hirgeliyey meel baahi badan looga qabay. Faadumo Axmed Saney oo ka mid ah howlwadeenada xaruntan caafimaad ayaa raadiyo Beerwele uga warantay adeegyada caafimaad oo ay u qabtaan hooyada iyo dhallaanka.
xarunta waxaan lahaa barwaaqo MCS Center ee waxay ka furan tahay xaafadda Nuur Xawaad ee ujeedka loo furo waxaa waaye in hooyada iyo dhallaanka loogu shaqeeyo si ay u helaan baxnaano iyo care wanaagsan ay u helaan oo loogu loogu baxnaaniyo hooyada iyo dhallaanka ay u helaan caafimaad wanaagsan daryeel fiican iyo adeeg fiican ay u helaan marka qaabkaas ayaa loo furay goobtan caafimaad waxaan u dooranay een xaafadda inay maxay ahaato ee ay u baahan yihiin aan dareennay daryeel caafimaad inay maxay ahaato hooyadii meel ka fog inta loo qaadi lahaa ay ka helaan xaafadda daryeel caafimaad oo ku habboon een loogu adeegayo si saxan loogu adeegayo bulshada maxay ahaato ay ka helaan hooyada iyo dhallaanka care wanaagsan een daaweyn wanaagsan daryeel fiican iyo een waxyaabo badan oo maanta oo haddii xaafadda ay hooyada ay ku dhasho oo kaleento dhibaato badan ka soo wajihi lahayd saas daraaddeed xarun caafimaad may ku dhashay iyo markay xaafad ku dhashana way kala tahay saas daraaddeed aa loo furay xaruntan in maxay ahayd hooyooyinka ayna ku rafaadin xaafadaha ay ku helaan xarumaha caafimaadka daryeel wanaagsan ay soo aadaan saas daraaddeed ayaa anaga aan u furnay cudurada een hooyada inaan maxay ahayd markay noo imaado aan een baaritaan dhammaystiran u sameyno barashirkeeda kale la soconno maxay ahayd xaaladeeda caafimaad aan la soconno baaritaano kala duwan aan u sameyno hooyada markay uurka leedahay fashanka sida maxay tahay barashirkeeda kale la soconno sida baratin yuria inay jirto haddii maxay ahayd hay b b tahay lala tacaalo barafashin ahaan loola sii tacaalo sidii hodhow eclamsi aynan ku noqonin qaar ka mid a bulshada ku nool xaafadda laga hirgeliyey xaruntan caafimaad oo u waramay raadiyo beerula ayaa sheegay in baahi badan loo qabay bismillaah waxaan ka mid ahay bulshada ku nool magaaladan beledweyne runtii waa soo dhaweynaa xaruntan caafimaad ee xaawataaka laga furay runtii xaruntan waa xarun hooyada iyo dhallaanka ah baahi weyna loo qabay waxaan rajeynaa inay wax badan ka bedeli doonto baahidii dhankaas hooyadii dhallaanka loo qabay xaruntan cusub ee lagu furay waana bogaadineynaa insha allah waxaa leeyahay waxaan ka rajeyneynaa isbedel caafimaad oo dhanka hooyada iyo dhallaanka waana mahadsan yihiin cid alaale adka qayb qaadatay oo furitaankeeda lahayd waan ku dhowahay assalaamu calaykum waraxmatullahi barkaa ku dhowahay raadi berole waa soo dhaweyna xarunta caafimaadka laga furay xaawada xaafadda xaawataake ee hooyadii dhallaanka baahiweyn ay u qabeen bulshadan hooyo dhalaan malen xaafada in badan waa ka maqla laakiin hadda waa soo dhaweyna maadaama isbitaal hooyo dhallaanka laga furay bulshada heereenana kamid a waana soo dhaweyna xarumaha caafimaad ee kusoo badanaya magaalada beledweyne ayaa door ka qaadanayo horumarinta adeegyada caafimaad oo ay bulshada heli jireen